aad baan u salaamayaa ninkan odayga ah runtii talow jeer hadlayna waan maqlay wuxuu u dagaalamayaana waxa ay tahay waa xaq dirir kale waanu dareemi karnaa qof xaqu dirir ah oo doonaya inuu eeryada gumaysiga iska rido anuu ku hambalyeynayna moofta aad iyo aad baan ugu hambalyeynayna wanaagga iyo waxa uu wado laakiin dee kollay anigoo caam ahaan kasoo jeeda degmada gaashaamo iyo dhulka aada imika sheegaysay aada lahayd reer hargeysa websaydaday ku qoraan iyo joornaalada ina cumar ilay iyo liidarka jabaadda horta kollay dee anaga way noo kala duwan yihiin oo nin xaqudirir ah iyo nin u shaqaynaya dee gumaysti aada iyo aad bay noogu kala duwan yihiin laakiin walow tumaati fara badani ay taallay oo xagga jabhadiina iyo dadka shacibkii halkaa degan dhibaatooyin fara badan ay tirsanayaan ase ay ka maqan yihiinna ololaha jabhadeed ku jirto ee midaynta ummadda iyo heeriya tuuridda gumaysiga maxaa idiga qorshoon dadkan dhibaatada faraha badan le idiga tirsanayay muddada dheer oo kuwii ugu dambeeyey ahayd baabuurtii laga gubayey waxaasoo dhan iyagu waa dad shiciba aan waxba garabsan dhibaataysan aada ogtay dee dhibkii ethoobiana inuu raacsanyay jabhad ahaanna haddaad idinkiina usii raacisaan macnii jug iyo iyo gujooyin dee dhib fara badan baa halkaa dadkii waad kala fogaanaysaan sideed jeceshiin markaa idinkoo markii horeba ay idii arkayeen beel ahaan haddaynu hadalka halkiisa ugu tagno beel ahaan idii arkayeen aanay kuna jirin jabhadiin iyo halgankii ay ka maqan yihiin sideed jeceshiin inaad u hanantaan qalbadooda iyo iyo maankooda dadkaa si ay idigala qayb qaataan halganada iyo hawshiina aad ku jirtaan aada iyo aadna waan ku salaamaya
waad mahadsan tahay waana su-aal meesha ku jirta horta mid iyada waxaan kugu bishaaraynayaa dadkaasi inaanan kala fogeyn arrin way dhacday mar dhibaato badan ay naga gaadhay hargeysa oo aanu u dignay oonu nidhi ganacsiga inaanu joojinno iyo isdhexgalka ayaanu doonaynaa annagoo markaa hargeysa arrinta ula jeednay ee aanan ula jeedin dadkan waddanka aanu wada degnay ee gumaysiguna wada haysto haddana arrintaas markii ganacsigii iyo baabuurtii iyo nidaamkii ay joogsan waayeen way jirtay baabuur aan badnayn in dhibaato loo geystay ama la gubay arrinta ixtijaaj baan ka bixinay haddaad la socotiyo haddaadan la soconinba imaaraadkaanu ku wada hadalnay waanuna joojinay wax dhowr sano ilaa shan lix sano ay kasoo wareegtay ugu yaraanna weeyaan arrintaasi wax hadda dhow ma aha oo arrintaasi horta wax meesha ka baxday bay noqotay intaa dhibaa dhibkaa dhib aan ahayn oo hadda anigu aan ogahay o nlf ay geysatayna ma jirin shaksi dhiigiina ma ayna onlf daadinin ee baabuur bay dad intay ka dejisay ay gubtay way jirtaa arrintaasi wax la inkiraya ma aha dhacday ahayd sabab bay lahayd ujeeday lahayd oo nlfna arrintaas way joojisay waanuna ka wada hadalnay dadkii arrintaasi ay ku dhacday taasi waa qodob qodobka labaad ee aseed quluubtooda ku hananaysaan horta quluubtoodu quluubta soomaalida kale unbay la mid tahay inkasta oo marka laga soo qaadahaya gaashaamo iyo xashin iyo daroor iyo goosayga iyo muqolin iyo dhulka noocaasa dadka dega ay dadka nagi yihiin annagoo saasaan ugu talagashanahay ma aha inaan inaan diblomaasiyadeynayo waa dadka nagii isku dhib baana haystaa weliba iyaga waxaaba u dheer dhibaatada xadka dhinaceeda kale nimankan somaliland in la yidhaahdaa ay ku hayaan iyaga oo ah iyaga oo halkan dega ayaa durbaanbaas meel kale looga tumahayaa oo xataa inay dhibaatadan ku dhacaysa iyo waddankan ay deegaankiisi yihiin inay duruufaha ka jira in ay ku milmaan oo ay wax la qabsadaan waa wax iyaga ku xidhan hargeysa iyo burcana looga diidan yahay horta wax xaggan looga diidan yahay ma aha dadku wuu is yaqaanaa wuuna iswada dhalay waana la iswada ogyahay cid ka kantaroolaysaana ma jirto waayo ay colaado qabiilla ah iyo oo weliba aan xadka oo dhan ahayna meel meela ay jireen way jireen laakiin lasti twenty thirty years colaad xataa qabiilla ma jirto wax hanibahayaana ma jirto ee iyaga ayaa jamhuuriyadda soomaaliya iyo doorashooyinkeedii iyo maamuladeedii iyo dekeda berbere shilimada kasoo xarooday iyo xaggaas iyagaa usii socda taas ma aha mid annagu aanu wax ka qaban karo laakiin waxaanu wax ka qaban karaa aanuna ka qabanay haddana aanu ka wada soconnaa siyaasiyiintooda kii doonaana in uu qolyahan jigjiga ee u shaqayn haya e b r d f uu ka mid noqdo haddaan kuu sheegayaa haddii inaan hebel hebel ku idhahda ma doonayo caawadan aan kula hadlahayo ragga jirjira jooga ee gaashaamo kasoo jeeda waan aqaanaa ee kililkaa la shaqaynhaya etoobiya jaasuusiintowa ee adiga kula dhashay matalan kuwa oo aan lef hadda la shaqayn hayo oo aqoon iyo xirfadba ku biirin hayana waan aqaanaa oo haddaanu gudbayna na gudbinayo oo waxaanu samaynayna waxaynayo meesha kama ay marna dadku wuu is yaqaanaa si u wada shaqaynhayana wuu wada shaqaynayaa waase dhab oo dee dad muuqda oo sida anagu hadda aanu isu cadaynayno isu cadaynhayo oo qori sidaayi ma jiraan keligoodna ma ahe dad badan baa sidaasa sabab kaleba ha ku timaadeen marka way jirtaa procedures aanu ku wada shaqayno haddadan ma aha wax hadhow aanu ka fikirayne nooc haddaba aanu u wada tacaamulno ama aanu isugu xidhannahayna way jiraan dhibkuna wuxuu ka imanayaa e b r d f oo laba kilil oo midna hargeysa yahay midna jigjiga yahay dawlada intay ka dhigeen oo mid walba madaxweyne u sameeyeen si dadka loo kala dilo isku ninba amr haya labadoodiiba ka shaqaynhaya taasaanu la tacaalaynaa oonu la diriraynaa haddii aad garab nagu siisaanna waanu kusoo dhawaynaynaa oo tii soomaalinimada ahayd aada noogu hiilisaan